shacabka ku nool deegaanka Ceelbaar ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo in muddo ah la dhibaataysnaa helidda biyo macaan maadaama ceelasha ku yaala ay yihiin kuwo biyo dhanaan ah ayaa dowladda Imaaraadka Carabta waxa ay u hirgelisay ceel biyood macaan ceelkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay shacabka deegaanka gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Shabeellaha Dhexe Muuse Axmed Maxamuud iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda Hirshabelle Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa ka warramaya hirgelinta ceelkan waxaan halkaa uga mahad celinayaa hay-adda sitra iyo dowladda imaaraadka carabta oo noogu deeqday ceelkan meesha laga sameeyey oo biyaha laga cabi waayo maanta mataqaanaa aan u fadhinno furitaankiisii iyo halkaan waxaan u nimiday in furitaanka ceelka halkaan dadka deegaanka looga qoday oo runtii baahi xagga biyaha ah ay ka jirtay waxaanan u mahad celinaynaa ilaahay mahaddiis kadib dowladda imaaraadka carabta oo fanka amba qarashka lagu qoday ceelkan bixiyey oo ku sadaqaystay dadka deegaanka oo hadiyaddaas u soo diray qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen waxaan ku mahad celinayno hay-adda imaaraadka carabta ee deeqa noogu soo noo keentay ee ceel noo qoday deeqna hadda noogula keenay dowladdaas waa u mahad celinaynaa iyo imaaraadka carabta haddana wax ka badanoo ka fiicanaa ka rabnaa masaajid waa ka rabnaa isbitaal waa ka rabnaa wax wal waxaa ka rabnaa isbaal waa ka rabnaa wax walbaa ka rabnaaye ceelkan ayaa wax badan ka tari doona baahidah biyo yari ee ka jirtay deegaanka ceelbaar ee gobolka shabeellaha dhexe